waxaa magaalada buurdhexunle ee gobolka bakool ka dhacay xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ku qalanjibinayeen arday gaaraysa labaatan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho ardaydan ayaa ka aflaxday madarasada umul qura ee ku taalla magaaladaas waxayna barteen qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa xafladda ayaa waxaa kasoo qeybgalay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin culimo mas-uuliyiin waalidiin iyo waxgarad ugu horeyn ardayda ka qalanjibinayay madarasada ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ay ku muujiyeen aqoontii ay barteen إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ما هو التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة التحسين واصطلاحا إعطاء كل حرف حقه ومستحقه كم أحكام النون الساكنة والتنوين أحكام النون الساكنة والتنوين لهما أربع أحكام sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaa kelimad ka jeediyey xafladda wuxuuna ka hadlay ardayda iyo bandhiga ay sameeyeen qur-aankii baa lasoo bandhigay culuumtiisaa lasoo bandhigay tajwiidka ugu horeeyo oo waxaa lasoo bandhigay tawxiid baa lasoo bandhigay aadaabtii sharciga ahayd baa lasoo bandhigay siiradii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo taariikhdii islaamka lasoo bandhigay fiqhigii baa lasoo bandhigay oo weliba miiraaskii uu ku jiro waxaa lasoo bandhigay sunnadii iyo culuumteeda lasoo bandhigay culuumtii shareecadu waxaa la dhihi karaa luuqadii baa lasoo bandhigay khayr badan oo jaamic ah oo khayrkii oo dhan kulmiinay ee maanta halkaana soo bandhigay mid ka mid ah waalidiinta oo ku hadlayay afkooda ayaa munaasabada ka hadlay wuxuuna u mahadceliyey macalinkii ardayda baray qur-aanka iyo marti sharaftii kasoo qayb gashay xafladda anoo magacay waalidiinta ka hadalaw wali lahaa dhammaan marti sharafka ku geebgalay oo aan ka horeeyaan ogaasyada iyo wilaayada dhammaan iyadaan mahadsan yihiin tan kale waliyeed si gaaraan ka mahadnagay maalinkii antin dadaalay labiyey isan argaasaan ardadan aan dhabar dhaki niyadaan ka mahadiye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xafladan loo dhigay ardaydan dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa ayaa ku dabafeelaysa munaasabaad horey looga dhigay magaalada buurdhuxun leh ee wilaayada islaamiga ah ee bakool iyadoona taasi ay muujinaysa heerka waxbarasho ay ku tallaabsanayaan dhalinta soo koraysa ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah si guud wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka furan macaahid iyo goobo waxbarasho oo lagu baranayo kitaabka iyo sunnaha nebigeena sala allahu calayhi wasalam halka meelaha ay maamusho dowladda federaalka iyo maamulada ku daawan shisheeyaha lagu dhigayo manhajka reer galbeedka ee unesco